waxaan ahay maxamed cabdiraxiin batow gadoomiyaha digiliya marifle aha
waxaa ka jirta magaalada baadheer hoogaha abasha oo tirsanaya digiliya marifle
aha hooga digiliya marifle waxay tirsanayaan in ay xaquuqdii ay ku lahaayeen degmada baardheere ay loo diiday sababaha keentay in ay tahay maamulka oo iyagoo aan ku lahayn wax fiican ama saga fiican amase dad oo hadda oo diilimarifle oo hadda oo ka hadlayo aan ka jirin waayahay mudane adiga waxaa noo sheegtaa mas-uuliyadda aad ka haysa degmada baardheer ee gobolka gado hadda ilkaailmrlgdoomiyadigilmirlnahay waxaa tahayaan u gartay inaad tahay guddoomiyaha digil iyo midhif degmada baardheere waayahay maxaa uu dhibaataa oo idinku hayaa maamulka degmada baardheere ka jiro oo beelaha digil iyo midhifle ay ka tirsanayaan
waxay ka tirsanayaan waxay ka tirsanayaan digil iyo mirifle dhibaatooyin ay ka jirto degmada baardheere ee waxqiibsidka sida oo hay-adaha oo ka jira iyo dhaliila aad iyo aad oo way u tirsanaynaa waayahay dhaliiloogaas ada sheego hayto may ku mid eh
may ku mid ahaa heeyo fara badan ka jiran wal oo iyo kaleyin oo digil mirifle kusiyo umadle wal iyo oo meel raayusa xafiiso wa ka cadaadiyeen bal bal bal xafiiso bal bal bal kufuro bal ka iibgeeyo nidaam gaadi qaldan maamulin karaye sida hadda oo adweyn oo guddooyin fara badan oo baar dheere ka shaqeeyasa sida bishaas soddon iyo afar qof iyo ka shaqeeyasa bishaas way ka jirta laba qofa ka jirta kii oo isbedelka oo harakada iyo maamulku dhatiyo isbedelka toban iyo lix bilood iyo la maranay baliiba laba maamul yaa ka hadlaasa bishaas warba kallihiini waliikidiini waygaargoomiyada masliyaba maamul oo dhisan oo alkoqoko alkoo qoyska alko famila ama qabiilko aan gortabeelka jirmale welian welian fahmay dhiniga markiya koyta awood qiibsiga beelo dhatiyo ini maamulka degmada baardheere usoonka saleeyaana walqiibsadowka nidaamka oo four point five ka ee soomaalida walka qiibsadaas oo eh saami qabiileedka kaasafadaasena ini laku hirgeliyo oo walaay hasiinku dhow isinku qaadataan saasafaare borfeski wadankaba ka jiri unan walka qiibsado amnan intee geliyo oo meela raasiya fadaani may gaara simanaare gaayan simanaaradiyan walba kuliini walba jifinisiya gorda simanaarka jeexsileen meela raasi waala waagii iyo kala kulma hadda afartan iyo shan oo meel sheenay oo hardaade iyo yadsanti afartan iyo shantaas maydasileena ururka hooyooyinka walba keliini ururka dhalinyarada sidaas oo kale walba keliini odayaasha oodayka weera walba kala ka taajila walba keliini waxyaala fara badan dhibaatooyin fara badan iyo gagamna majira dhulka baahadiis wiiwuniskale dhulka asuurta degmada baadaarakaalo wakisaalo shan shan iyo meela raaxayusa iyo kalayn markii markii una fiirini oo ninaari guddi fara badan iyo fanaani dowla deegaankii kolku waaydaba hataa kolkalunoo gaalan doona iyo daraansagna abashada saasaba koynta
degmada baardheere maamulka ku dhisan weli layaa guddoomiye guddoomiye ku-xigeen weliba kaloo layaa guddoomiyayaal hoose oo ku shaqeeyaan dowladaha hoose arrimaha bulshada taliyaha saldhigga taliya ku-xigeenka walaagaas oo dhan oo maamulada shalgadisaga degmada baardheere ku jara ma jaraana wal digili mirifle xubin a usikileey oo dhiibgaas ku mid eh
marifle markii maamulka barsha loo hajila dhisay tumuhiimlooda la dhisay afar yaa laku siiyey haye
afarta laka siiyey maaragtay maxkamada sare taliyaha saldhiga madaxa dowlada dawladda hoose asakiyakusii haye
dawladda hoose kiyoskiigaan iskiiswaardhihay oo waa meelrooga kuhoogi haye
kii oo mayna raay wasa maxkamada saraay kiyoskiiga kuhoogi haye
wadakamaada iska tabi haye
dadkani asaasa kala bahay waanan unagoo beero warusigayimale iyoobiga uudhisaysay markun isinka odayaal ahaan inta iskuhustaan oo meelka kulantaan oo iniskoytaan dhaliilooyin iyo cabashoodin iyo o qoran oo dukumiinti eto ma inka jeey waayteen maamulka degmada si markaas unku helaan saamigii isinka dhacayteen wal allaale i walaayi la qiibsadaaw ee dadka meelaas degaaw iyo qaadadaaya
waa badan iyo sirri aragto dhibaatooyinka iyo dadkii oo dadkii oo maamulada ahayn oo dadkii oo nafico meela waayan oo xaalada xaaladii oo aadi ahayn war balanka lisiri iyo nafsikiiga hata mayseenay hata daawad hata mayseenay ethiopia dadka oo dad abisom hadda markun maysiin qorshaysan oo isin ka talateen oo ini isinka dhagaagdan fadaasan marba hoobi isin cabashaa jeeden la qaado waayo dadkii meeli isin magacaawateenna lakuhoogi maysiin qorshaysan markun
وأنا قرش اسم إلهي يقول بل أرجوك إني أنا إن شاء الله نقل لنا دولة ده ما من قولة جلا مركز سنون ودير سنو وأنترنيا جلا أنا كسبنا يبقى أنسل waayahay wali jaree maamul gobol oo gobolka gedo ku jara mayba kaloo jaree maamul heer dowlad goboleed oo jubbaland leeraw oo oo kismaayinta dhijo eye yo naftirjo inta istin is aruursataan cabashidin in gudbiidaan si in helaan xuquuqda isin deegaankaas ka lahayteen maan weelo wayteen
يوم كستجي مركز هذا كان إلى راسي كتب لقي عين كلمة وبين كتاب إلى راسي على شلاس يو دو تفكار كان دالي شرور نفديني يعني أنا قد يعني haye دلوك كان كجار أو بيلي من فلا أو بيلي ما أنا كجار نوزير أو بيلا رايو سنتو ولا لا أنت أسد قد يعني haye maysan ari حتى إن كان أنت أسد كإن كان كتكارو كجار ها.
يا إن كان haye inta isin warqad cabashee isin qorteen oo isin indirteen hasinku jawaabu waaya jartee ama taleefon siinku qabadu waay jubbaland tahaa maamul yasara maadaama isin maamul hoosaadyadii degmada baardheer iyo sangareen walba masiin hayna xildhibaane oo digili mirifleege oo ka jar baarlamaanka jubbaland inta la xiriirtaan edka kiiginga kuraastaaskan ka fidhiyan xuquuqdi tiidingna iyo hasiin qaado koor kalsoonidinga ka roogan la xiriirteenna oo la erkeena siinla xisaabtamaana saamigii una ka dhahayna maamulka ini helnuu sidinka dhaqsiyaha badanna jawaabhaninka naga erteena haye markuu madala siinyaale oo isinka kulumaasaan ama isin inka seedasaan si in wada hadalaan waan dhibaatada meelila isinka kahay isin inka gudbiidaan haa xildhibaanee digili mirifleege haye markun hata kulunga siin qaba qaabsan maaha haye may may kaloo ero lahayti ada ee baaqi injeedii lahayti xubnaha digil iyo mirifle ee meel kastiyo roogaan siyo anka kahaan xaquuqdo lakato madaw ee dadka digli mariflaaga ee ka nool degmada baardheer iyo guud ahaan gobolka gede iyo maamul goboleedka jubbaland
ma gaano ideeye nin alle ninka kadangado degmadan baadheere iyo iyo diliga marifle oo degan may ka codsadaan maamul goboleedyada khaasatan koonfur galbeed may sheegaan ini oo dhibaatooyin fara badan oo ka jirta oo baadheere oo waagi ka jeerisla koran cod iyo af iyo waa ka jeerisla koran iyo wanoo gaan dheer iyo wanoo anoo dheer laariyi kora degmooyinka iyo milkasadan iyo iyo ka codsadaana iyo ilaa dawladda dhexe may ka codsadaaneen ini oo dhibaatooyinka oo dhibaatana saaran iyo uleysku oo iyo laagalan oo noogaan iyo iyo ka codsadaan haye eedi eedaan mahadsanto mudan cabdiraxmaan